maxkamadda sare ee ciidamada qalabkiisada waxay u fadhiisatay kiis maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkiisada horay go-aan ugu soo saartay go-aankaas uu ahaa go-aan oo diyo ama sidii loo yaqaano mag askari lagu xukumay sida aan wada dhegaysanay kiiska hadda aan u dhegaysanay markhaatidii meesha la keenay iyo iyo wixii nooga baxay iyo ilaalinta doodeeda iyo abukaatayaasha doodooda waxaan go-aan ku qaadanay in dhammaan askartii meesha ay wada tagtay meeshan soo istaagaan dhammaan askarta intusoo waxaan rabaa inaan u sheego xililaalinta laga bilaabo saacaddan askarta maxaabuus waay way xiran yihiin ninkan ay limad yihiin gala meesha xililaalinta waxaa la faraya inay soo eedeeyaan askartan eeda ay ku soo daraan in la soo eedeeyo askartan haddana lagu sii haayo c i d da wabilaahi towfiiq maxkamadda sidaas ay noo gabagabaysan tahay